bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaarey kulanto fayla amiin fayla ka dhowaada warkaha mignamayda aada warsan qodobada isinka dhigi doontan haddii ilaahayra intuuna ka guda jarna iyo walibaa kumide deegaanka daynuunay ee yaa ka guulaysatay tartan aqooneedka bele barakeysa ramadaan kusoo oday idaacadda warsan ee baydhabo ciidamo ku tirsan dowladda soomaaliya oo qarahlan kala fiirsida duleedka jannaale suuqyada gobolka shabeellada hoose yalaku dareemaha dabaadega maalinta iidda dowladda oyaa bilowtay dadka muwaadiniinta soomaaliyeed oo kahanabanaaya caalamka golo ammaanka ee qaramada midoobay iyo walaaca kumuujan ciidamada dowladda yejeydka gobolka geda dowladda oyaa ku shirtay saameynta dalka udurka covid toban iyo sagaal puntland oyaa sheegtay kiisas cusub oo coronafirus e ciidamada dowladda iyo han al-shabaab oo ka dagaalamay gobolka geda madawiine deni yaa ku qaybgalay kulan loonku hadlaaya arrimo doorashada ee soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale ayoo ka jaran wararkii caalamka akhyaaray indiyaargaroowa
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
akhyaaray hamignimaya bahayto jumaa sabtana hahooyida hayte taariikhdana ka toosanta labaatan iyo lamada bilishanaad ee meey sanadka lamada kun iyo labaatanka intaas weliba ayo hayana qodobadii warkaana hamiignama hatana ka dhowaada soogii oo faahfaahsan kabilaawnu akhyaaray deegaanka daynuunay ee yadafaaati kaalinta koowaad ee tartan aqooneedkii bilo barakaysan ee ramadaan oo ku sooday idaacadda warsan ee runtiye magaalada tambaydhaba halo daynunay e halo radio warsan halo daynunay b halo radio warsan hamiinkii labaatan iyo sagaalaad ee aan ka dambeysay tartan aqooneedka bilo barakaysan ee ramadaan radio warsan iyo weliba halayta iska aragay deegaanka daynuunay e iyo isla deegaanka daynuunay b weliba luweyjeysada haafado dhammaanba iyo luweedyay mintodoba sugaal wadarta ama tuutalkana iyo kudhikaasa tumon iyo afar su-aal tartanka soonkan intuusu socday weliba ka loo lamayay dhammaan haafado ayay ka koobanta magaalada baydhaba tartan aqooneedka bilo barakaysan intilika guda jaray weliba isku kaaladay sanadkan ururka garab walaal iyo shabakada warbaahinta warsan radio dhanaga su-aalo weliba hadiyaaryayay oo kaalin wiinku qaaday sanadkan iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kawaadir oo sukumidaye iskuuladan ku wiin ee kayaala magaalada baydhaba ee harunta maamulka koonfur galbeed dhinaga kale su-aalogi nasashada ama dhexitaalka weliba diyaaryay ururka deedo oo ka howlgalowa deegaanadan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya deegaanka daynuunay ee yalakoyti lidhibood meela isla deegaanka daynuunay b yana yalakoyti shan dhibood walibana saas guulo ka ratay deegaanka daynuunay ee natiijada maxamedeekh yaa ka dhawaaqay oo ku socday ururka garab walaal tartamayaal shal ee deegaanka daynuunay ee iyo weliba deegaanka daynuunay b tartamayaal walbasada barnaamijka haay mayba la warsaday todoba su-aalood ka bilaaway daynuunay ee mayba la warsaday todoba su-aalood mayba se saxa in ku jawaabeyna si dukumad ah walka faa'iidaysiyana ma helna saas dartee mayba la kooyana lidhibcood kahihijiyoy daynuunay b yaana mayba la warsaday todoba su-aalood mayba se saxa in ku jawaabeyna lama kumid ah hal su-aal oo daynuuna ee habaalmartinin ku faa'iidaysadeen yoon mayba la kooyana shan dhibacood wadarta guud oo dhibco daynuunay ee mayba la kooytay lidhibacood daynuunay b nmayeena mayba la kooytay shan dhibacood uu ka mayba kaalinto koowaad galay tartankii bilo barakaysan ee ramadaan idaacadda warsan ku dareeray kaalinto koowaad mayba galay deegaanka daynuunay ee sidoo kale kaalinta lamaad mayba galay isla deegaanka daynuunay b iyo kaalinta lamaad galay kaalinta saddexaad mayba galay berdaale ee oyana cayaarta inka dambeysay hakabati yaa kaalinta saddexaad galay barnaamijka markii ha dhammaaday weliba ha hiray guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada baydhabo isxaaq maxamed cali taygaab owso hambalyan deri dhammaan xaafaday ka tartamay tartan aqooneedkii ku socday warsan raadiyow watumay maamulka wadanku maadnaga hadalka sokow dhammaan tvga tvga iyo ilaada warsan golweydaamada mas-uuliyiinta iyo shaqaalasho amaadnaga xaafadooy oo baydabo sagaal iyo labaatan tartamaayay dhammaantiin guulaysti aan lahaa koonfur galbeedaa guulaysti degmada baydabo wada guulaysati laanku guulaysadi ilan guulaysadi malaa may buu ahaa olan arday may buu ahaa kii guulaysadi iyo kan guulaysadi danto may buu ahaa wad guulaysadeen xaafado kaarankooda ilamaad iyo saddexaad ha ka bahi sida doynunay e iyo doynunay b iyo berdaara dhammaantiin may lahaa afda berdaara amar sadega jarto may lahaa dhammaantiin mahadsantiin tartan aqooneedkan oo lanqubadi dhammaan xaafado magaalada baydhabo sanadkan weliba kaalinta koowaad iyo dafaatay deegaanka daynuunay ee meelo kaalinta lamaad iyo dafaati isla deegaanka daynuunay bi sida oo kale xaafada bardaal ee iyo kaalinta saddexaad ku galli tartan aqooneedkii sanadkan ku socday shabakada warbaahinta warsan ee raadiyow dowladda federaalk ee soomaaliya yaa si rasmiyaan bilowtay inay dalka binaanshaya laakunaga muwaadiniinta inta badanba muddo bila ka yiranaya waana redlankanagii dalsho hooyo hoghayaga joogdada wasaaradda arrimo banaanka iyo weliba iskaashiga caalamiga mudane danjire maxamed cali nuur haaji yaa sheegay inti shalayto khamiista ay ti boqol iyo tomiyo afar qof oo muwaadiniin soomaaliyeed eh oo ka hayiranay dalka kenya iyo redlanka guulaysadint redlankanaga dalka iyo nabadgaban safaaradda soomaaliya ee kenya turki iyo bakistan yase iidan ku shageeya howlo redlankanagi muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalka binaanshiya laakunagi iyadoona la fiiriyaya badaqabka caafimaadka sigaare fayraska korona ka hor intilaan musaafiriina wasaaradda caafimaadka iyo weliba daryeelka bulshada iyo diiwaangelida tan iyo tumanilitii bili maarsa kun shan boqol sagaalan iyo afar bukan owso harididii udurka corona virus oyo kumidayinga lama boqol iyo afar qof kalena kufaysati meela lixdan iyo kow qofna yan amuudi golo ammaanka ee qaramada midoobay iyo khudbada ku dhegaysadan ergiga u n k james swen iyo weliba ergiga midooda afrika fransico madera horumarka laka soobay ansixiinta sharciga doorashooyinka iyo weliba howlgallada ciidanka shabeellada hoose iyo qabdowka magaalada janaale dhinaga kale weliba golo ammaanka iyo nkabaaqina madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada intiyo kubada hadlan dowladda mareykanka sarkaal un hadali usoonka baaqi madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo intii usoqobada kulanka golo amniga ee qaranka waana iyo ka jaran madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada weliba sida oo kale hubno kumid golo ammaanka iyo ku hadlana ama walaayo kumuujana ciidamadii amniga oo meelo qaar lijeysada geda oo lan isticmaalay hifaartan siyaasadeed ergega qaramada midoobay james swen iyo weliba madaxda kale yo ku hadlan welibana sida oo kaleeda iyo hadhowaayana kulankii ada sababo ka dhahmaray madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo weliba madaxweynaha somalilan ee muuse bixi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali kheyre ayaa shirgadoomiyaha shirka joogdada guddiga qaran ee hakamayowka koofi toban iyo sagaalka sano lanku hadlay arrimo dhoore kulanka uson qabsomaba dhinaga muuqaalka internetka iyo weliba diiradda laka saaray qiimayowka guud ee lakasoobi saameynta dalka usukaraawi udurka safarka koofi toban iyo sagaal maadaama usu bilaawday intii hoosandhi heerka faafowka cudurka dilaaga ee covid toban iyo sagaal ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo guddiga ku horseedo kuwa waliba uu sufaray intii oo dardar geliyana howlo lunku horseedo faafowka dalka ee cudurka coronavirus iyo weliba fatahaado ku jara meelo ku mid ah dalka soomaaliya cudurka covid toban iyo sagaal iyo weliba laku helay magaalada muqdisho iyo weliba dowlad goboleedyada ku jara dalka welibana dowlado maamul goboleedyada iyo wadana sidii unka horseeda lahan faafowka cudurka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland iyo weliba ay sheegtay natiijada dadkii loonku shakiysanaay cudurka corona virus haabahaato laku baari aan asna wasaaraddii sheegtay inti qaarsho laku helay cudurka qoraal ha ku bahiya guddiga wacyigelintii iyo hakameeyowka cudurka coronavirus aan qaabilsanga puntland iyo weliba laka sheegay intii la baaray soddon iyo shan qofa haabahaato cudurka laku helay todoba qof oo shale limagil e iyo weliba halbilaange guddiga weliba uuse sheegay intii dadka laku helay cudurka covid nneteen iyo rogan gobolada nugaal karkaar iyo bari islamarkaasna hata dadkaasay cudurka laku helay iyo ka jaran xaalad karantiile inka dambeyntii guddiga weliba uuse sheegay inta tirada guud ee xaaladda covid toban iyo sagaal ee puntland laku heli ama laku diiwaan geliya deertay boqol iyo toddobaatan qof meela shan kumidana yoonqa muudan cudurkaas tirada la baaray ee laku helay cudurka coronavirus deegaanada puntland ma ku mid eh xaalado cusub ee shalayti iyo sheegdi wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ciidamo ku tirsan ahaan dowladda soomaaliya weliba qarahalankala fiirsaday duleedka janaale waryagan tawakal ali umar iyo faahfaahinta warkun miilaninku diri siday xaqiijinayaan ilwareedyo lagu kalsoonaan karo afar askari ayaa dhaawac uu kasoo gaaray weerar qarax oo lala egtay gaari ay saarnaayeen askartan oo marayay deegaanka shalambood iyo sidoo kale janaale inta udhexaysa halkaas oo la sheegay inay ka wadeen howlgal gudoomiye xigeenka amniga gobolka shabeellaha hoose oo aan la xiriirinay ayaa aan noo suurtogelin inaanu qadka telefoonka aynu ku haleelno balse dadka deegaanka ayaa u sheegay warson rediyo warqabadkeeda shabeellaha hoose inay arkayeen uurayo qiiq isqabsaday balse gaariga ayaa la sheegay in dhaawac uu keliya askarta ay kasoo gaartay isna jirin wax dhimasho ah si kastoo ay haataba muddooyinkii u dambeeyey gobolkan shabeellaha hoose waxaa kusoo noqonayay qaraxyada iyo sidoo kale weerarada ka dhacaya qeybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose mana jirto ilaa iyo haatan wax war ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka ee degmada janaale ee gobolkan shabeellaha hoose qaraxan ayaa la sheegay inuu kusoo beegmay xilli halkaas ciidamadu ay ka wadeen howlo min baaris iyo sidoo kale howlgallo ammaanka ay ku adkeynayeen sida ay sheegayeen saraakiisha qaarkood ooan la xiriirnay tawakal cali cumar radio warson gobolka shabeellaha hoose magaalada marka ciidaa mahadsanta tawakal ali umar hubno ku tirsana dhinaga dagaalyahanada harakada al-shabaab weliba oo sheegana intiyo haweeran sallaga ciidamo ku tirsana hang militariga soomaaliya oo yookilayan degmada buurdhuube ee gobolka gada welibana meelasku dhiyay dagaal isu socday ku dhowaad sa'ad dadka degmada qaarsho oo la hadleen warbaahinta warsan ee dhiniga magaalada baydhaba waliba oo sheegana intiyo dheegan dhawaaqa rasaasta iyo in is adeegsaday lamada dhina haabahaato iyo in sheego korna khasaaraday ashal deerti maadaama yahayti ila hamiinge waana la ogayna ama iyo in sheego korna walaa ku dhaladi dagaalkaas taliyaga amniga ee magaalada buurdhuube nuura ibraahim us warbaahinta dowladda la hadli ya sheegay intiyo ka horseedan weerarkii iyo ha ka qaadan al-shabaab islamarkaasna khasaariyo deersiyan waa siduus hadalkan dhankii taliyaga sida oo kale weliba us tilmaamay intiin jarna wal khasaare oo dagaalkaas ha ku deertay ciidamada hooga maadaama markii horeba ciidanka iyo haayan hog tilmaamasa inay hubno la xiriirta al-shabaab iyo ha kuba jahanyin degmooyin ku tirsana gobolka gada iyo horeytii waliba yoon roogana ciidamada maamulka jubbaland welibana hata gacanta ka haya ciidamada ku tirsan ahaan dowladda soomaaliya welibana mararka qaar weeraryo kula kulmayana dhinaga dagaalyahanada harakada al-shabaab suuqyada gobolka shabeellada hooseyaal ku dareemahay dabaaldega maalintiida mar lamaad waryagan tawakal ali umar iyo faahfaahinta warkungninhay iyadoo gebagabo ay marayso bisha barakeysan ee ramadaan islamarkaana dadka ay soo dhoweynayaan ama u dabaaldegayaan maalinta farxadda iyo tamaashaadka mudan ee ciidulfitriga ayaa diyaargarowgii ugu dambeeyey waxaa laga dareemayaa qeybo ka mid ah degmooyinka gobolka shabeellaha hoose degmooyinka laga dareemayo dabaaldegan ayaa waxaa ka mid ah degmada afgoye marka magaalo xebeedka baraawe iyo sidoo kale qoryooley buulomareer waxaa sidoo kale dhammaan deegaanada gobolku dadka ku nool ay kuu sheegayaan in ay maalinta weyn ee ciidulfitriga ay u dabaaldegayaan islamarkaana ay ugu jiraan qabanqaabo ballaaran marka laga soo tago degmooyinkaasi aan soo xusnay waxaa sidoo kale aan dabaaldeg aan badnayn laga dareemayaa islamarkaana qeybo ka mid a xiran goobihii ganacsiga degmada waloweyn taas oo dhowaan saamaysay dagaalkii sokeeye ee maleeshiyaed beeleedyo halkaasi ku dhex maray taas oo sababtay in dad badan ay ka barakacaan guryahoodii islamarkaana ay xirmaan goobihii ganacsiga balse dadka deegaanka waloweyn ayaa sheegaya in rajadu aysan xumeyn lana filayo in dib loo furo goobihii ganacsiga dadkana dib ay u soo laabtaan inkastoo ciidan aan laga dareemaynin dabaaldeg sidaasi u buran waa kuwaan qaar ka mida dadka oo la hadlay warbaahinta warson radio isku soo wada duuba dabaaldegan ay dabaaldegayaan shacabka gobolka shabeellaha hoose ayaa sidoo kale waxaa barbar socda kumanaan barakacayaal ah oon aboodin inay ciidan si wanaagsan ay u qayb qaataan iyadoo ay markaasi ay dalbanayaan in laga caawiyo maalinta ciidulfitriga waxyaabihii ay ku ciidi lahaayeen tawakal cali cumar radio warson gobolka shabeellaha hoose magaalada marka ciidan mahadsanta tawakal cali cumar madaxweynaha dowlad goboleedka puntland sayid cabdulaahi deni yo weliba khalayti ku qayb galay kulankii afaraad ee dooda oo loonku hadlaaya habkaanka fayl ee soomaaliya yoonku gudub korta marxalada shalguurka ee kulankayo welibayo hakubada shaqeena wasaaradda arrimo guda ee federaalk iyo weliba dimuqraadiyiinta puntland iyo weliba hay-adda markii maqaasha laagaawi leero b d r c welibana ku qayb galay guddoomiye ku-geenka lamaad ee baarlamaanka puntland ismaaciil maxamed warsame madaxweynigii hore puntland abdiweli maxamed ali gaasa madaxweynigii hore puntland senator cabdiraxmaan faroole senator cabdirasaaq juurile xildhibaanad saadiya salaad oo ku tirsanta golosha afka ee soomaaliya xubno ku tirsan golayaalka dowladda puntland siyaasiyiin horey hilalan kugoboday puntland iyo soomaaliya ururada bulshada bilaan iyo weliba dhalinyaro akhyaare surunkiisin warka ku dhugunsada ay taan shabakada warbaahinta warasan ee baydhabo xukuumadda shiinaha iyo diyaaraday sharci muran dhaliyowa oo fadaasiintiya hongkong iyo ku hirgeliyada haabahaato sharciga noogaasaytii weli ma ku hirgalna hongkong shiinaha yaa hata gadaal kuryahayti sidii sharcigaas noogaas iyo meelmari lahayti golo kongareeska ee qaaradda ee shiinaha weliba inta badanba iyo meelmaryahayana go-aanada hakubahii hogaanka kor ee xisbiga hantiwadaaga ee shiinaha sanadkii hore hongkong weliba kuriyey banaanbaxyo wadada rabshada oo shacabka banaanbaagaasi ka dalbadaa isbedel warkii hamiignama akhyaaray hilowensin kula socoteen shabakada warbaahinta warsan ee baydhabona hamiignimadan antaninka dhoonye akhyaaray ammaan allah